gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir ahran duqa magaalada muqdisho doctor xasan maxamed xuseen muungab ayaa deeq lacageed oo dhan laba boqol oo kun oo dollar ku wareejiya hay-adda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka qaranka ee sodma si loogu taageero gurmadka abaaraha ka jira gobolka oodala ee waqooyi galbeed soomaaliya wareejinta deeqda lacagta ah waxaa goobjoog ka ahaa xildhibaano wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya oo si gaar ah u matala shacabka gobolka oodal doctor xasan maxamed xuseen muugaab gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa ka warbixiyey deeqda isaga oo sheegay in deeqdan ay barbilow u tahay gurmadka abaaraha gobolka oodal islamarkaana maamulka gobolka banaadir uu diyaar u yahay garab istaagga walaalahooda oo maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose muqdisho ay ku wareejinayso deeq yar oo lacag ah oo gaaraysa laba boqol oo kun oo dollar ay ku wareejin doonto hay-adda sodma hay-adda maaraynta musiibooyinka hay-adda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka hay-adda qaran oo guddoomiyaheedii guddoomiye maxamed macalin uu nala joogo ayaan ku wareejin doonaa haddii ilaa yidhaahdo waa gurmad yar oo anugu tala galnay walaalaheenna ay ku dhufatay abaarta ee owdal gaar ahaan deegaanada zaylac iyo lughaye iyo dhammaan yacnii owdal qaybahay ugu dhufatay abaarta gobolka banaadir iyo magaalada muqdisho waa caasimaddii dalka waana saldhigii ummadda soomaaliyeed sidaas daraaddeed waxaa laga maarmaan ah inuu mar walba banaadir uu u noqdo barbilow gurmadka abaaraha ee ku dhufta dalka intiisa kale abaaruhu waddanka way ku soo laalaabteen meelo badanna way dhibaatay maaragtay dadka iyo dunyada u geysteen dabcan waxaana ugu wacan isbeddelka cimilada ee adduunka ka dhacay oo waddankeena saameeyey runtii waxaan ugu baaqayaa markaan guud ahaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka ku dhaqan caasimadda dalka ganacsatada hay-adaha samafalka iyo saaxiibbada caalamkaba inay u gurmadaan owdal dadka ku dhibaataysan yacni abaarahaas inay u gurmadaan yacnii oo gurmad weliba deg deg ah lala gaaro annaga caasimadda ummadda soomaaliyeed maamulkeeda haddaan nahay wasiiradeenna sharafta leh iyo xildhibaanada iyo guddoomiyaha hay-addaba taageeradan yarta ah waa gurmad deg deg ah mar walbana waan garab taagannahay meel kasta oo waddanka ka mid ah oo xaalad abaareed ay ku dhufato gobolka banaadir wuxuu diyaar u yahay inuu kaalinta kaga aadan yacnii uu ka qaato sababto ay taha waa xaruntii ummadda soomaaliyeed walaalaha owdal ee waqooyi galbeed ee soomaaliya ku nool waxaan leeyahay intaa yartaan idin soo gaarsiinay waa canshuurta shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan muqdisho ay bixiyeen qayb ka mid ah waa waxaad xaqna u leedihiin sababtooy tahay dadka degan owdal waxay ka mid yihiin canshuur bixiyaasha xamar waana xamar intay ugu duwan tahay gobollada kale inteedu intooda gobollada waddanka intooda kale marka reer owdal waxaad ka mid tihiin canshuur bixiyaasha caasimadda ku nool marka in ay canshuurtii aad qayb ka bixiseen ay qayb idinka soo gaarto waa xaq u leedihiin ma badno laakiin waa qalbigeenna ayaan idin tusaynaa iyo inaan wax walba idinla jeclaanahayne mar walbana waa idin garab taagannahay guulays gudoomiyaha hay-adda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka qaranka sodma mudane maxamuud macalin ayaa ugu mahadceliyey gudoomiyaha gobolka banaadir tallaabada uu qaaday ee ku aadan in si deg deg ah looga jawaabo dhibaatada abaareed ee ku dhufatay gobolka oodol waxaana uu sheegay in deeqda lacageed ee lagu wareejiyey ay si deg deg ah u gaarsiin doonaan dadkii loogu talagalay marka waxaan runtii rabnaa insha allahu tacala haddii la yidhahdo arrintan inaan gobolka oodal oo xaalad adag ku jiro oo abaara oo runtii aan soo marin muddo dheer oo ay xoolihii ka baaba'een dadka ay qaxeen magaalooyinkii ilaa iyo afartan tuulo ka badan ay xirantay degmooyinka qaar ee dadkii ay bannaankooda daadsan yihiin waxaan rabnaa insha allahu tacaala gurmadkan in si degdega oo dhaqsi ah loo gaarsiiyo maamulka gobolka banaadir ayaa wado dadaalo xoogan uu ku garab istaagayo dadka soomaaliyeed ee abaaruhu saameeyeen